الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في خير ذور الأنصار رضي الله عنهم albaabkii ka horreeyey fadaaishii ansaarir si guud baynu soo maray iminkana ansaarir iyagoo dee reer badan ahaayeen buduun iyo qabaa'il kala duwana ay lahaayeen kuwooda u sii mudnaa ama sii khayr badnaa oo arrintu aanay ahayn dee ruux nin kastaaba uu leeyahay reerka iyagiibaa saase wax waxyi ku yimi uu yahay rasuulka ilaahay xaggiisa wax inooga sugnaaday uu yahoon la kala horraysiin karin markaa khaasatan ciddaa la kala fadilay taas buu baabkeedii yahay oo waa reeraha ansaareed waa kuwii uguba khayrka badnaa ayuu baabkiisii yahay duurna waa jamcu daarin oo daartuna asalkeeda hore dee waa aqalkan la galo meeshan la galo taas baa lagu magacaabaa ama manzilka oo bal maalan de daar waxaana lagu jamciyaa dee diyaarna waa lagu jamciyaa laftigan inoo haya inoo yaalana waxay ka dhigayaan baynu jamcu qilo iyo asalka de adigu duur imka ama adwur oo kale ama jamcu qilihiisii ah ee duur iyo diyaarna malaha jamcu kasrihiisii oo waa adigu meelihii la deganaa laakiin iyadoo dee qabiiladii ama dadkii kollay gurya ay leeyihin iyo meel ay degan yihiin imaka halkan ujeeddadu waxa weeye waa qabaa-ishii marka la eego ansaareed iyo jiribadoodii siay u kala khayr badnaayeenoo waqtiyadoodina waxaa jiray madiina reer kastaaba xaafado gaaruu deganaa laysma dhexool qabiilo qabiila ama jirib jirib bay u deganaayeen marka xaafadaas dee marka reerka loo nisbeeyey qabiilo keliya deganayd oo sanbaa xaafada loogaba cabiray iyagoo arrinta loo jeedo un qabiiladoodii ama badnigii meeshaa deganaa loo jeedo haddaba kuwa kuwooda u khayrka badan iyadoo malaa mar horena aynu xadiid abu xumaydi saacidi lahaa markii in kolley iyadoo xadiid kale uu laba socday oo madiine laguba soo laamayay oo ay qisaduna kuba sugnayd haweeneydii uu maray iyadoo beerteedii joogtay rasuulka ilaahay sii qadaray iyo bal taasna wax tafdiilkan inooguba horreeyey xadaثna mحamed بn الmusanى wbnu bashaari wlafd lbn الmusanى qaala xadaثna mحamed بن jacfari qaala xadaثna شhucbatu qaala samictu qataadaةa yuxadiثu can anas bni maliki can abi usaydi qaala qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam alwaa dadkii aad iyo aada ugu soo noqnoqodka badnaa kitaabkee weliba dee hiqaat ruwaati rufaca iyagu guud ahaanba wada ahaa intoodani marka anas ibnu malikna صaxaabi kaluu ka warinaya waa صaxaabi صaxaabi ka warinaya abu usayd asaacidi kolley kunyadiisan buu aada uguba shuhroobay magaciisa malik waa la yidhi inuu malik magaciisu yahay ee kunyadiisan buu aada uguba shuhroobay iyo nisbadiisan reer bani saacid qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi khayru duuri lansaari ansaar xaafadaheeda ka u khayrka badani marka waa reerahoodii weeye inay xaafadba iyo maxilla xaafad xaafad baa loo deganaa kuwa ugu khayrka badani banu najaari reer banu najaar weeye uma banuu cabdilashari waxaa soo raaco fadliga iyo khayrka badnida ku soo raaca reer bani cabdilashal ama cabdulashal uma banulxaarisi bni اlkhasraji waxaa kaloo fadliga iyagana ku soo raacaya cabdulashal reerkan lagu magacaabo alxaarith ibnu اlkhasraj waana xadiidkii casharkii homee fadaail ansaar xadiidkii uguba horeeyey jaabir ibnu cabdillaahi markuu lahaain waxa weeyaan taasin laba reer oo dee malaha ku dhowaaday inay waxa weeyaan ku yim ay fashal kuba yimaadeen iyo taas waa reerkii xaarith ama xaarisa uma banuu saacidata reer banuu saacida macnaa afar reer buu magacaabay oo banu najaar oo khasraja waana reerkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cabdilmuطalib dee abtiyadii ahaa dee markaa waa rasuulka ilaahi abtiyadii un bay yihiin walow dee awowgii abtiya ahaayeen waana reerkii rasuulka ilaahi markuu madiino tegay xaafadahoodii iyo meeshoodii uu kuba degay oo abu ayub lansaariya dee waa reerkii uu kaba dhashay bal markaa reerkaasba weeye waxaa reerkii labaad uu kaba dhigay cabdulashal waa sacd ibnu mucaad reerkoodii ou dee isag iyo sayd ibnu xudayr iyo madaxda ay u ahaayeen waa aws iyagu reer banulxarit ibnulkhasraj iyaguna waa reer kaloo aws oo khasrajkan khasraj ulasqar bay dhahaano maaha khasrajkan weyne reer khasraj loo idaafeeyo ee waa reer awsa reer banu saacida qoladii afraadoo waa sacd ibnu cubaadata jiribkoodii weeye isagaana sayidkoodaba ahaa dee marka leega khasraj oo dhan guud ahaana odaygooda haba noqdeen taas buu rasuulka ilaahi weliba uu tartiibiyey welibana wuxuu yihi dee intan waa laga badan yahay wa fii kulli duuri lansaari ansaar daaraheeda ama xaafadaheeda iyo waa reerahooda dhammaantoodbana khayrun waa la kala khayr badan yahay uun dhammaanba way u nusreeyeen rasuulka ilaahay iyo muslimiintii iyo diintii markaa khayr baa ku wada sugan khayr badan bay wada leeyihiine balsey laakiin u kala mudan yihiin baa tan ah faqaala sacdun sacd baa wuxuu ihi waa sacd ibnu cubaadata oo abu usaydkan xadiidka ay isku reer yihiin ma araa anigu ma ictiqaadinayo ama ura haddii aan ilaa u malayn maayo rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ilaa qad fadala calayna haddii aanan ictiqaad kaba dhigina ma arko oo dee waxaan uu maqlay ugaba jeedo dee waa wixii u muuqday ee hadalkan uu maqlay ugaba muuqday ilaa rasuulkii ilaahay ilaa qad fadala inuu fadilay calaynaa korkeenna oo haddaan reer banu saacidanay reero kale naga horreysiiyey un mooye wax kaloon arkayo ii muuqdaa ma jirto faqiila waxaa lagu yidhi de haddii iminka saddex reer idinka horeeyaan qad fadalakum calaa kaiirin ansaar inta harsan baa intan aada ugaba badan markaa dad badan ayuu idinka fadilay oo dee khiyaartii baa tin kolley horena xadiidkaas miyaynaan idinkuba filayn inaad dee min alkhiyaar tihiin gaaba xadiidkaa hore inooguba yime haddaba dad badan buu idinkaba fadilay xadiidka duruq iyo riwaayaad buu inoo yeelan doonaa bal dee baabkana xadiidkan riwaayaadkiisa walow dee saxaabo kale ay soo geli doonto ayaa bal matalan inoo iman doona in sha allahu tacaala laakiin siday culimadu leeyihiin waxa weeye tafdiilkan maanta wa calaa qadri sabqihim ila alislaam wamaahirin fii way waa siday dee islaamnimadii u kasoo kala horeeyeen ama ay xaggaa ugu kala hordegdegeen iyo raadkii fiicnaa ee weynaa ee kuba lahaayeen taa qadarkeed baa tartiibtani tahay markay noqoto qabaa'il iyo ashkhaas haddaan hawa aanay jirin mujaasafa jirin oo wax muuqdoo la raacaya ay jirto taas tafdiilku iyadoo insaaf iyo cadaala ay kuba sugan tahay xadiidka waaba lagaba qaadan karaa oo qiibana taasi ma noqonayso laakiin baltan arrinku waxyi buu ahaa baan leenahay inta badan had iyo goor tafdiilka hawe iyo waxyaalo kale iyo ruux kastoo dee bal qoomka uu iilanaya ama qoomkiisa iga fadiilayabaa timaada ee kani waa arrin waxyi weeye rasuulka ilaahay waa kan caddeeyey markaa qolo kastaba martabadii ay lahaayeen ila agtiisa ay ku lahaayeen buu dhigay faqiila qad fadalakum calaa kaiirin axaadiisna kolley iyo duruqdu hadalla intan ka ziyaadsan baa inoo dambeeyo wuxu uhi muslim xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna abو dawuud qال xadaثna شhucbaة can qataadta qاala samictu أnasa yuxadiث can abi saydin الأnصاariyi can النabiyi slى الlهu عalيه waslم naxwa xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay mid laba mida de addeeg qataade iyo shucba markii horeba way nooguma sugnaayeen abu dawud الdayaarisi ba halkii mحamed بn jacfari maka soo galay un xadaثna qtaybaة بn رbح can الlayث بn sacdi xa وxadaثna qتaybaة qاaل xadaثna cabdالعaزيز yعnي بn mحamedi oo qtayba laba sheekh buu markaa leeyay layt ibn sacd iyo cabdالعaزيز daarawardi wara ibn رbxin layt inu ay tahay وxadaثna بn المثنى وبn abi cmara qاaل xadaثna cabdالوahاab الثaqaفiyu kulهm marka waa cabdالوahاab iyo cabdالعaزيز ibn mحamed iyo layt ibn sacd saddexaa weeye dhammaantood can yaxya bni saciidi can anasin yaxya bni saciid alansaari bay xadiidka kaba wariyeen isna anas kaba wariyey markaa dee anasna kolley wuxuu kaba warinayaa xadiidkii abi usayd weeye can nabiyi sala اllahu calayh wasalam bimili xadiidkii hore mid mid laba mida un hayra laakiin oo markaa halkii hore qataada markaa ayuunbaa imika waxa yimi yaxya ibnu saciid alansaari hayra laakina anahu isagu yaxye riwaayadiisa laa yadkuru ma sheegayo fi lxadiidi xadiidka kuma soo darin oo kumuu sheegahayn qowla sacdin intan dambe ah inuu sacad yidhi waana munaafaso khayr uun walow iyagiiba meel hore la dhigay haddana waa dee xirsigii khayrka unba hadalkan ka soo saare intan wax ka adag baaba inoo dambeeya ama kasii ziyaadsane hadalkaas cad riwaayada yaxya bnu saciid kumuu sugnay intii xadiidkii hore ayuunbu ku gaabsaday xadaثna mحamed بن عabاdi ومحamed بن مهrاn الrاziy وlفظ لبن عabاdi qال xadaثna xاatim وهو بن iسmاعيiل عن cabdالرحمن بن حmayd عن ibrahيم بن محamed بن ضلحة qاla samعtu abا usayd maanta anas baa lala wadaagsaday xadiidkii nin taabiciyaana la wadaagsado abu usayd kaba warinaya ibrahim بn محamed بn ضلحة waa taabici dhexe oo de waxa weeyaan waana nin ثiqaat ruwaad kaa mida awowgiina waa dalxatu bnu cubaydillaahi taymi axad alcashara ninka kasii horeeyaana waa cabdiraxmaan ibni xumayd ibna cabdiraxmaan ibni cawf weeye xumayd ibna cabdiraxmaan ibni cawfna horeynu marar kala duwan usoo aragnay kani waa inankiisii oo kolley atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayo saxaabada waxa kaba soo gaadho saadise xaafid ha kaba dhige cabdiraxmaan ibni xumayd ibna cabdiraxmaan ibni cawf qaala wuxuu yihi markaa ibraahim samictu abaa usaydin ayaan maqlay khadiiban xaariya isagoo khudbaynaya cinda bni cutbata waa khudbaynayey waa hadlayey ina cutbo agtiisa oo ina cutbana siduu sheekhu inoogaba fasiraya sharaxa oo weliid ibnu cutbata bn abi sufyaan oo cutbahani waa mucaawiye walaalkii weeye waa ina abi sufyaan ade adeerkii mucaawiyana waqtigii uu isagu imaaray dee amiir almu'miniin ama khilaafadiisii iyo cahdigiisiina madiinu isagu dee caamil ugaba ahaa ama waaliga madiinu ahaa isagoo markaa mucaawiya markii uu dee khilaafada hayay oo adeerkiya haddaba dhina agti isagu joogay gurigiisa ama dee maktab adigu halkiisii baa la joogo isagaa lala joogay waa abu usaydna uu hadlayo uu khudbaynayo faqaala wuxuu yihi qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam khayru duuri اlansaari daaru bani najaar wa daaru bani cabdilashal wa daaru bani اlxaariث bn اlkhasraj wa daaru bani saciidata waa xadiidkii horeynu soo maray uun halkii sumadii bay waawi taalaa maantana kolley horreysiintan ayaa macnihii inoo leh walow dee wowda ay dhahaan tartiib ma keento haddana taqdiimka naftiisa ayaa dee waxaa la kala horreysiiya dee a kala mudnaantay waana sida riwaayaadka kale inoo caddeeyeen marka wallahi waxaa leeya abu usayd ilaah baan ku dhaartee low kuntu haddaanay mu'siran bihaa ay bihadihi alfadiilati waalmaziya waa fadiiladan iyo mansiladan mid ku dooranaya oo ku horreysiinaya axadan axad oo haddaan anigu xaggayga uun aan dee qolo usoo xuri laha fadiiladan iyo maziyadan oon kuma horreysiin lahaa la asartu bihaa cashiiratii waxaan dee mudnaanta siin lahaa oon ku horreysiin lahaa tolkay waayo reer bani saacido weeye isagu waa reerkii ugu dambeeyey weeye arrinkani waa si aan rasuulka ilaahay ugaba maqlay isagaa kala fadilay haddii arrintu ay xaggayga tahay oo la leeyahay dee bal reermaziyadan iyo waxyaalo u dooro ku horreysii cashiiradii baan ku horreysinaya jiribkayga iyo reer banu saacida ee arrinku waa si aan u maqlay buu leeyahy rasuulka ilaahi baana kala horreysiiyey xadaثna yaحya bnu yaحya التamiimiyu qaal akhbarana الmugiiraة bnu cabdالرaحmaan wxizaami can abi الzinaadi qaala shahiida wuxuu caddeeyey markhaati furay uu qiray abu salamata la samica inuu maqlay abaa usaydin ilansaariya yashhadu xaalu isaguna qirayo caddaynayo oo markii hore anas ibnu malik baa xadiidka abu usayd kaba wariyey ibraahim ibnu moxamed ibnu dalxana waa tan markan riwaayadan ama dariiq kale aan kuba soo aragnay imikana taabicigii abu salamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawf baa abu usayd xadiidka kaba warinaya walow riwaayo kale inoo dambaysa haddii la idhaaho abu salama de abu hureyre uu kaba warinayo yashhadu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala inuu yihi khayru duuri اlansaari banu najaari ثuma banuu cabdilashari ثuma banu اlxaariث ibn اlkhasraji ثuma banuu saacidata wafii kuli duuri اlansaari khayr waan soo wada laqbay qaala abu salamata abu salama wuxuu yihi qaala abu usaydin abu usayd baa yidhi dee abu usaydkii xadiidka warinayay utahamu aw utahamu miyaa lay tuhmayaayo ana aniga calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam calى اlkadibi ama bilkadibi calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam inaan rasuulka ilaahay wax ku been abuurto oo waxaan kaba maqlin aan u nisbeeyo taa miyaa laygu tuhmayaa layguma tumayo weeyo low kunta haddaan ahay kaadiban oo haddii bal meesha ay jiri lahayd inaan ahay mid been sheegaya labadatu biqowmi tolkay waan ku bilaabi lahaa tolkay iyagaa ugu dambeeyo maanta waa reerkii ugu dambeeyey iyagaan usoo horreysiin lahaa haddaan anigu ahay nin been sheegaya rasuulka ilaahay baa kala fadilay annagana isaga halkaana dhigay weeye bani saacidata wabalaqa dalika arrinkaasi wuxuu gaadhay sacd bna cubaadata arrinkaas sacd ibna cubaada maqlo dee sayidkii reer bani saacida iyo akhaanta ahaa fawajada fii nafsi macnaa dee kolley uun arrintan kaba dhacday waa munaafasadii khayrka laguma tartamayo in khayrkii looga badiyo reerkoodii looga badiyey baa meeshii u muuqato oo looga dheereeyey isagina tii dee dadkii kale markaasoo malaa dee munaafasadaa khayr iyo raqbadii khayr baa arrintan iyo cadhadan iyo waxaan kuma keentay oo waa dareen uu dareemay un wa qaala wuxuu yidhi khulifnaa waa layna dib dhigay fa kunaa waxaan ahaanay aakhira aarbaci afartii la magacaabay kii ugu dambeeyey markaasaa muxuu yihi de ina warka abusaydya baa gaadhsiiye asriju lii ximaari oo dameerkayga ii kooreeye waa wixii dee uu ku dul fulay aati rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilahi baawanumena waa istifsaariyo dee weydiinayo taas wakalamahu bnu akhiin markuu saa yidhi o malaa dameerkiina dee khaadimkiisi u kooreeyey u duldhigay uu doonaya xaggii rasuulka ilahi inuu kaco ayaa waxaa la hadlay ibnu akhiihi sahlun nin u adeeriyo walaalkii dhalo sahlun la odhanayey sahlun ibnu akhiihi baa la hadlay sahlun cadfu bayaan ama bedelun sahl baa la hadlay waa nin adigu uu isagu dee adeerkiiya sida xadiidka inooguba sugan sahl baa la odhanayey waa ninkaas saxaabiga ah yaynaan waxba kaba garaninbe taasba weeye bal markaa horta ninkan sahl dee adigu intaa wax dhaafsanoo halkaasoo la hayaa oo aimadii ay hayaan de inagu ma odhanayno oo aimadii ay hayaan maba jirto xafn xajar markuu tarjamadiisa dhigayeyna cibaarada usoo dhigtay kitaabkiisa isaaba sahl bnu fulan ibnu cubaadata manaa diina xataa la garan waayo walaalkani kuu yahay markaa wuxuu tarjamadii u dhigtay markuu sahlada joogo qismiga koobaad sahl bnu fulan ibnu cubaadata taasuu udhigtay markuu intaa yidhi alkhasraji ayuu riwaayadan aan hayno mid laba miduu dabaraani u tiiriyey oo kaba soo naqliyey waxaanu yidhi isagoo teenan ishaaraya wa aslu fii muslim riwaayada dabaraani asalkeedu muslim buu kuba sugan yahay ibn abi khaytamna uu soo saaray markaasaa cibaaruu raaciya xaafid waa xaafid اdunya walam ara lisahlin dikra fi shayi min alkutubi wاlmasanidi walaa fi ansaabi اlansaar fallahu aclam macnaa sahlkan dikri uu leeyahy halkan waxaan ahayn shay kutubta kaba midaya masaaniidda kaba midaya kutubtii ansaar nasabkeeda kaba hadashay iyo dadkeeda midna kamaan helin oo dikri uu leeyaho macnaa waa cibaaradan iyo waa saxaabi waana sahal baa u adeeraha ee aabihii keebuu yahay oo maxaa magaciisa la odhanayay isaga intaa wax dhaafsan oo la hayaa markaas dee maba jirto adigu ninkaa u adeerkaabaa la hadlo faqaala wuxuu yihi atadabu miyaad tegaysaa adeerkii buu la hadlayaa litrubda calى rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam sad rasuulka ilaahay arrintan uu sheegay wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxy arrinkuna waa waxye wuxuu isagu xaggiisa un ka doordoortay ma ahayne inaad ugu celiso arrinkaas warasuul اllahi wlxaal rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam aclam rasuulka ilaahiyey kadee isaga waxaan u ogaanta xogogaalsan ee cid kastaba ugaba aqoon badan oo dadkia markaasu weliba muxuu yihi awalaysa xasbuka miyaanay kugu filayn adeer an takuna inaad noqoto raabica arbacin afar la magacaabay kii afraad inaad noqoto oo dad aada u badani kaa dambeeyo miyaana intaasi kugu filayn oo fadli iyo khiyaar dadkii hore bal rasuulka ilahi waa su sacado malaa mar kale la kulmay oo arrinta weydiiyey ayuu ku yidhi de miyaana idinku filayn dayna khiyaartii aad tihiin farajaca uu laabmay markaasa ujeeddadu tegidii iyo qaradkii uu doonayay inuu tago ayuu ka joogsaday waa qasadkiisii wa qaala waxaanu yihi allahu warasuuluhu acalmaah arrinkii baa de qanciyey inankaa u adeerka ahaa imaka agteeda maqmuurka kuba ah dee saxaabigaas uu kuba yidhi markaasaa waxa weeye uu yihi ilaah iyo rasuulkiisa og waa mara wuxuu amray biximaari dameerkiisii oo faxulla canhu macnaa wixii dee uu ku fuulilaayo koorihiisii walo surjiga loo isticmaalo dee fardaha oo kale ee isaga ikaafiya waxbay dhahaane waa wixii dee la duligaye un kii buu yihi ka dhaadhiciye dee ma tegayo u iska joogeen xadaثna cmr بn عaliyi bn baxri arrinkuna waa munaafasadaa khayru manila wax kale maaha xadaثanii abu dauda qaale xadaثna abu dauudka meelahana abu daud de wala kuwo kalena aan aragnay kitaabka ay kuma sugan yihiin حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه يحيى بن أبي كثير أبو سلمة واتي markii dhaweyd baan soo haynay iyadoo dee uu kaba warinayo أبو سلمة أبو الزناد imkana يحيى بن أبي كثير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير duur الأنصار أنصاar kuwa ugu khayrka badna ama xaafadahooda de waana isla mid un waayo reerihii baa loo jeedaa bimثli xadiiثihim raggii horeynu soo marnay xadiiskoodii wax laba mida fii dikri duur xagga daaraha sheegitaankooda walam yadkur qiصaةa sacd bni cubaadaةa radيa allahu canhu bimثli xadiiثihim waa se iyada inooguba sugan dee siyaalihii aan soo yar alalki jirnayno inta badan meelaha caynkaas oo dhama iyo markay yimaadaan iyo xaalaadkaas aan kaba dhigi jirnayna ninkan kolba dee la mutaabacaynayo ama duruqdaas iyo meelihii ay kuba kulmayeen baan kaba dhigi jirnay imanka abu salama xadiidka abu sayd abu usayd uu kaba wariyey dariiqeedna yaxya bnu abi kaiir baa kaba warinaya dariiqii ka horeeyey abu salama ee abu usayd uu kaba wariyey abu zinaad baa kaba warinayey intii ka horreysay dikri kuma laha in abu salama oo haddii bal abu salama ay tahay dee malaa daahirku wuxuu hadlaa bimithli xadiiثihi oo waa abu zinaad xadiidkiisii mid laba mida ayuu yaxya bnu abi kaiirna wariyey fii dikri duuri walam yadkur yaxya markaa ma sheegin isagu riwaayadiisan qisata sacdi bni cubaadata bal taas bal laakiin aan kaba dhigno kolley xadiidku waa xadiidka abu usayd abu salama maahe dee ibraahim ibnu dalxaq ibraahim ibnu moxamed baa kaba horeeyo anas ibnu malik baa ka horeeyo dad kale kaba horeeye xadiidka abu marka leego abu usayd dadkii warinaya aan kaba dhigno iyada taasi markaa dee ishkaal ma jiro waa bimithli xadiiثimo waa dadka iyagu kaba warinaya xadiidkan abu usayd xadiidkoodii mid laba mid ah oo dee marka ay kaba horeeyeen imaka anas iyo qolooyinkaasi ay horeeyeen taas buu markaa in xadiidkiisu yahay laakiin kolleyin walam yadkurta waxaan ka dhiganaa yaxya bn abi kaiir isagu riwaayadiisa ma sheegin qisata sacdin walow dee sheekhan saaxibu kowkab ilwaaj isaguu kaba dhigay umuurahan inay taxriif nusaakh ay tahay bimili xadiiثi in la yidhaha meesha ay ahayd axmed adigu taxriif ma sheegana وxadثnي cمr بن نaqid وcبد بن حmaydi qال xadثna yعqub وh بن إbrاhيm بن سacdi qال xadثna abي abي ibrاhim بن سacد عan صاaلح بn kaysan عan iبn شhaabi qاaل قال أbو سلمة وعubaydاللahi بن cabdاللahi بن cتبة بن masعuudi wa أbو سلمة iyo ninkan isaguna ahaa فqahadii madiine todobada ahayd nin kaba mida ahaa ayaa wuxuu iبن شhaab ka wada warinaya waxay yidhaaheen labadaas dee samca anahma أnahmaa samca abا هurayrata waxay maqleen abا هurayra yaqul xaalu ku qowlayo qaala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم rasuulki ilaahay baa yihi والحال هو في مجلس عظيم من المسلمين مجلس dad badani joogaan wey waa mجlis weyn waa dad badan baa joogay oo مسلimiintii ka mida isagoo fadhiya أxadiثكم أو أxadiثكم ma idin waramaa بkhayri duuri الأنصاar أنصاar reerahooda kuwa ugu khayrka badan ma idin sheega kolley dadkana أنصaaru bay u badnaanayaan meesha joogaa waa madiine qaaل waxay nacmha ya rasuul الlahi qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم bnu cabdilashari ayaa u khayr badan qaale waxay dhahen uma man yaa rasuul اllahi yaa ku xiga qaale wuxuu uhi uma banu najaari reerkaa reer banu najaar la idhaaho qaaluu uma man yaa rasuul اllahi qaala uma banu اlxaariثi bn اlkhasraji qaaluu uma man yaa rasuul اllahi qaala uma banu saacidata reer banu saacida qaaluu uma man yaa rasuul اllahi qaala uma fii kuli duuri اlansaari khayr ansaartii daareed dhammaantood khayr baa ku wada sugan iyo reeraha ansaareed oo dee kuwii kale muu kala fadlin waanay badan yihiin xadiidku bal waa xadiid kaleo abu hurayra warinayo waana qeybtii tafdiilkii uun inta xadiidkii abu usayd ay ku kala duwan yihiinna waa labadan reer banu cabdilashar iyo banu najaar kala horreysiintooda labada kale mid kasta halkoodii bay ku sugan yihiin waa keebaa horeeya ma banu najaar baa horeeya ma banu cabdilashar xadiidka hore abu usayd ee anasna kaba warinayey waxaynu soo aragnay in banu najaar ay yihiin kuwa dee koobaad ayna yihiin banu cabdilasharna kuwa labaad kan abu hurayrana banu cabdilashar baa horeeya waa ikhtilaaf marka weliba arrinta ikhtilaafka iyadana meesha jirtaa waxa weeyaan abu salama markii hore abu usayd isagaa ka wariyey xadiiska halkana abu hurayru kaba warinayaa abu hurayru kaba warinayaa ibnu shihaab baa imaka abusalaamo ka sii wariyey waqtigaa horena abuzinaad iyo waa taa aynu soo aragnay yaxya ibnu abi kasiir iyo inay kaba wariyeen marka meesha waxaa taalla abu salame ayaa waxaa iskhilaaf meesha jira sheekhiisu ma abu usayd ba mise waa abu hurayra waa mid xagga matniga xadiidkana ma cabdilashal baa horeeya mise waxa horeeya dee banu najaar baa horeeya marka riwaayadii anas ee uu de abu usayd kaba wariya ama xadiidka abu usayd ina isaga ikhtilaaf maba jiro iyo in reer banu najaar horeeyaan waana taa bal kolley aynu soo marnay alfaadaheedii oo wax iskhilaaf oo jira ma jirto riwaayada markaa anas uu ka wariye abu usaydna dee riwaayada ibraahim ibn moxamed ibn dalxa iyo abu usayd riwaaya may abu salama riwaayadiisii horiyo isku la mid bay ahayno waa wax xoogeynayey riwaayadan imaka abu salama khaasatan cubaydullahi inaha laba socday oo kaba warinayo unba arrintu ay jirtaayo dee kol hadduu waaqacadu mid keliya tahay arrinkii kolley malaa tarjiix bay noqonaysaaye waxay xaafid ibnu xajar iyo dee hortii saaxib almufhim iyo ay yar raajax yeelaan riwaayadaa hore aynu soo maro ah reer banu najaar inay u horeeyaan de umuurahay kuba xoog yeelaana iskhilaafkan abu salama riwaayadiisa jira waa mid xagga sheekhiisa iyo xagga matiga arrin kale riwaayada in wax xoogeynaya ay jiraan oo dad iyada iskhilaafna aanu dhicin wax xoogeynayaana ay jiraan duruqdeedna ay tacaduday bal taas reer banu najaaro dee miise gaara lahaa ama ha noqdeen akhwaalu jadihi cabdilmudarib iyo inuu rasuulka ilaahay kuba degay iyo bal umuurahaasna mala miise ay uba yeeleen aan iyaga lala wadaagsan kuwa kale aanay laba wadaagsanoo bal adigu tay raajax yeelaan qolooyinkaan magacaabay waa riwaayada ah reer banu najaar kuwa koobaad inay yihiin banu cabdilashalna inay kuwa labaad noqonayaan inta kale laakiin wax dee isbedelka asaan riwaayadii hore kuba soo maray markaasaa muxu faqaama sacd bnu cubaadata muqdaban maha halkaas inuu fadhiyey waa dee maqlay uno waadsan dee markii horeba aan kuba soo aragnay arrinkiibuu de waa halkii markii horeba aynu soo aragnay fawajada fii nafsihi wajadana dee macaani dhowray uba timaaday kaba intay bimacnaa gadiba weeye maadiga iyo mudaaric waa isla mid ee masaadirtaa la kala duduwaa oo macaanida kala duwan bay kala raacraacdaa masaadirteedu wajada fii nafsi macnaa gadiba weeye un bay taas arrinkuna waa de arrintan yar munaafaso kolley dee bashar waa leeyahay laakiin waa munaafasada khayr iyo raqbadaas iyo isagoo malaa jeclayn reerkooda de inay cidi ka hormarto jaanibkii khayrka iyo wanaaga ay kaga hormarto un marka tanna waa taas uno faqaala wuxuu idhaha naxnu anagu aakhir alarbaci naxnu anagu aakhiru larbaci afarta kuwii ugu dambeeye miyaa nahay oo mataasaa nalaga dhigay wa xiina samaa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam daaram xaafadoodii markuu magacaabay faaraada wuxuu doonayba kalaama rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam dee waa rasuulka ilahi inuu la hadlo imaka kalaama rasuulilahi de wa an yukalima ama dee rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam inuu rasuulka ilahi la hadlo arrinta la soo qaado ayuu doonay faqaala lahu rijaalu min qowmi rag tolkiisa kaba mid a yidhi dawaantaa inaan u adeer ahay inuu kaba mid ahaana aynu soo marre idris fadhiiso alaa tardaa miyaanad raalli ku ahayn an sama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah inuu magacaabay daarakum daartiina xaafadihiina fi larbaci duuri latii samaa afartii daarood ama afartii qole u magacaabay ina ku jirtaan oo kuwa ugu horeeya ansaar atiin taas miyaanay kuga filayn faman taraka cidda uu ka tegay rasuulki ilaahay ee falam yusami aanu magacaabin ayaa agharu ka badan mima sama intan uu magacaabay dadka kale ee hadhay baa kaba badan faintaha sacd bnu cubaadata markaasuu ka joogsaday sacd ibnu cubaada can kalaami rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi la hadalkii bal kolley baabkii axaadiistiisna halkaasay nooguba dhammaatay baab fii xusni صxbati اlansaari radia allahu canhum kolley fadaa'ilna iyo umuuraha khaasatanna dee joogsi badan malaa ma yeelanayaan ansaar suxbadeeda iyo la dhaqankooda wanaagiisii iyo in bal si fiican loo maamuso loo karaameeyo loola dhaqmo taas buu baabkeedu yahay hore waateenu usoo maray iyaga jacaylkoodu inuu iimaan yahay nacaybkooduna uu nifaaq yahay macnaa jacaylkooda ansaarnimo lagu jeclaadiyo inay rasuulka ilaahay u nusreeyeen waa iimaan nacaybkooda ansaarnimadan lagu naca de waa rasuulka ilaahi iyo diintan loo nusreeyey tii baa la nacaya waa munaafiqnimo haddaba dee taasi maxay keenaysaa iyaga jeclaanshoodii bay keeni ikraamkoodii iyo maamuuskoodii iyo taas xurmayntoodii bay keenaysaaba ee fadiilada ay leeyihin daraaddeed haddaba tii buu baabkeeda yahay xadaثna نصr بن عaliyi الجهdمي ومحamed بن المثنى وبن بشhاar جamيعا عن بن crcrة واللفظ للجهdمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال وحول أنس خرجت وانبحي مع جرير جرير ده كل فضل قد وكين أهر يوم الرسول كلا يبدع يتاسيو خرجت وانبحي ده وندر دارمي قبل محسن كودين لقى أقبل مسيئودنا لسكدافو خرجت وانبحي مع جرير بن عبد الله البجري في سفر جرير بن عبد الله بن راعي safar baanan u wada baxnay bacdaan safar bay wada galeen saxaabigan ka weyn ee jarir ibnu cabdillaahi ahreenba jiraynu horene fadligiisa u soo maray fa kaana yakhdumni waa nin ka weyn isaga bal dee isaga nin oday u haayo ama reerkooda madax u ah markaa isagu dee ninkaa yarba ahaa haddana uu ii shaqaynayay buu leeyahy isagaaba ii adeegayay faqultu lahu waxaan ku ihi laa tafcal ha samaynin san dee anigay tahay inaan kuu shaqeeyo kuu adeego aniga kaa yare arrintan iska daa faqaala wuxuu idhi waa wuxuu tan u samaynayey waana tawaaduciisiiyo fadligiisiyo ee dadka fadliga le fadligooda wax garta si looba yiho dadka ahlalfadli in ruuxa dee ruux fadle fadligiisa inkirayo oo ruuxaan isaga waxba ahaynun inii qad ra'aytu waxaan arkay alansaara ansaar baan arkay ansaar baan arkay تصنع برasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم شhيئا تصنع xaal ay samaynayso برasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم شhيئا waa iyadoo rasuulka ilaahay maamuusaya xormaynaya u adeegaya aad iyo aad maamuusayaan arkay oo rasuulka ilahi iyagoo wax ku samaynaya waa ikraamkii ixsaankii iyo bal taas iyo khidmadii marka marka taas eto aalatu waxaan ku dhaartay alla asxaabay inaanan la saaxiibin axada axad minhum iyaga kamida aanan raacin ilaa khadamtu inaan u shaqeeyo un mooye oo macnaha wuxuu leeyahay waa ansaar wixii uu kaba arkay ayuu goostay inkasta markaasi ha kaba yaraado fadli ahaan ha ugaba hooseeyo ee ruuxii ansaare uu la saaxiiba in isagu u shaqeeyo saa ay iyaguba u shaqayn jireen waa kuwa rasuulka ilahi bay ushaqayn jireen bal khidmo badan bay u qabanayeen buu leeyahy adna taasaa aan goostay aan dhaartayba inaanan ruux iyaga kamida raacin dee inaan anigu ka u khadmaynayo u adeegaya m taasna waxa weeyaan waa dee wuxuu leeyahay fihi daliilu likraam اlmuxsin wاlmuntasibi ilayhi wain kana asqara sinan arrinkan dee uu laba yimi ansaar ikraamkeeda iyo khidmadan uu u shaqaynayay inaan kan kaba yaraa markaana sidaad ugaba yaraa isaga iyo waxay daliil u tahay ruuxii wanaag sameeyey ee wanaag sameeyey in la maamuuso loo karaameeyey ciddii isaga u nisbe sheeganaysay xataa hakaba yaraado dee isaga jariirna tawaaduciisi iyo fadiiladiisii baa inooguma sugan arrinkan uu dee anas iyo ansaar oo dhanba uu ku ikraamayeyna maxay tahay waa ikraam lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam haddaanay jirin dee arkan rasuulka ilaahay kuba sameeyeen iyo m ikraamkan xaggiisa kama imuteen marka arrinkani waxa weeyaan waa ikraamu lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam dee cid alla ciddii isagii u sabafashay wanaagu samaysay isaga xaggiisa u nisbo sheeganaysay un ayuu dee maamuusayo arrinku waa ikraam lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fadiilo weyne way ugu sugan tahay saxaabiga jariilkee jariil zaad zaada bnu lmusanna wabnu bashaarin fii xadiiihima eeg saddex sheekh bay ahaayeen lafdiga waxaa lahaa jahdami nasr ibnu cali baa lahaa lafdiga labadooda ayaa ine laftigiisii uu inoo soo naqliyaba in yaroo kaga dunaayey ama ay la dheeraayeen ayuu sheegaya wuxuu ihi waxay ziyaadiyeen labadooda xadiidkooda wakana jariiru akbara min anasin jariir anas waa ka weynaa waqaala ibnu bashaarin markaa dee ibnu musana kan yidhi isagu ibnu bashaar waa kan laftigiisii asana oo halkan akbaradi bedelkeedu asana o wakana jariiru asana min anasin iyo akbara min anasin waana isla macan baabu ducaai nabiyi salى اllahu alayه wasalam algifari waslama waa reero kale oo iyaguna islaamka uba degdegay oo degdega islaamka saa ansaari de ay ugu degdegeen ay sharafta iyo fadliga kuba muteen iyaguna sharaf iyo fadli weliba qabla islaam aanay lahaan jirin oo waa qabaa-il dee la yar xaqiri jiray oo aan magac dadkaa carab dhexdooda kuma lahayn laakiin sabqigii islaamnimo iyo degdegii ayay sharaf iyo fadli weyn ay kuba yeesheen oo kuwii markii hore iskaba sarraysiin jiray ama magaca lahaa dee iyaga waxay noqdeen markaanay islaamkii u degdegin kuwa dambeeya waana si dee bal ka soo qaad bilaal iyo camaar iyo khubayb iyo suhayb iyo dadkii bal matalan ama mawaalid ahaa ama addooma aha markay islaamnimo u sabqeen sanadiidii iyo sanadii quraysheed iyaga ayaa xataa wixii islaamayna ka fadliga badan weeye xataa markii dambe islaameen ina iyagii aad bay u raageen ooba kun islaamkii lama dagaalamaye ayay noqdeen kuwii odayashooda ina iyagu kaba mudan yihiin dee dunya wa ukhra ay kaba muteen kuwana waa saas oo kale haddaba bal qolooyin saasa labadan mahay waa qolooyin kalena way inoo raaci doonaan haddii ala idhaahe ayaa adigu baabkeeda uu yahay baabu ducaai nabiyi salى اllahu alay slm waa ducadii u duceeyey kolle xadiidkii dheeraaya abudar alkhifaari intanaa fadaaisha ku jirnay kusoo maray ayaa jumlo kaba mida uuyo ma habeenkaasna waan sheegay intaasi inay soo noqon doonto waana intii waa kuwan xadaثna hadaam bnu khaalidi qaala xadaثna sulaymaan bn اmgiirati qaala xadaثna xumayd bni hilaali can cabdillahi bni saamit xumayd ibni hilaal iyo cabdillahi bni saamit abudar xadiidkiisii nimankii warinaya iyo kala warinayay qaala qaala abu darin qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kifaaru reer kifaar afar allahu lah ilaahay u dembi dhaafay khabar kaba dhig waa u dembi dhaafay oo xataa dee waxyaalihii qablalislaam ay ku sheeg sheegi jireen oo inay ama dariiqyada goyn jireen ama dadka xujaajta ay xadi jireen si hadalkaa qarcu odhan doodo ilaahay waxaas islaamkii baa baabiiyey sharafta ay sabqi dee wixiina markii way kaba hadheen oo inay may noqon waxay kuba camalfalaan dib marka ilaahay waa u dhaafay iyagoo waana lafdigoodii magacoodii ayuu ishtiqaaq ahaan rasuulka ilaahay cibaaradan kaba soo jeexday haddaba ilaahay waa u dembi dhaafay reer khifaar waa isla waa reer kaleo iyagana kalay mudaruun ahayd iyaguna dadkii islaamka uba degdegay ahaa buraydat bnu xusayb iyana reerkoodii iyo weeye in reer aslamna saalamaha allahu ilaahay waa badbaadiyey oo wuxuu ka badbaadiyey qatl iyo asri iyo cadaab iyo wixii baa kaba badbaadiyey bal waxaa la arkaa dee laqma horena way ii horeysay markii habeenka aan soo sheegaye waana ti aan lahaa waa iman doontaa halkan sheekhu wuxuu kaba soo noqonayaa lafdigan saalama dee waa faacale eh min almusaalama oo marka haddaan musaalama iyo tarka alxarbi dhaha lafti kalan qaatay oon kuba laqmeeye waa aslamu reer aslam saalamaha allahu ilaahay waa la heshiiyey weeyaan oo dee dagaalkoodii iyo iyaga in la laayo ama lagu duulo ayaa dee inay laga tegay weeyaan oo way islaameenba oo marka waxa weeya min almusaalama wa tarki alxarb ama khabar ha noqoto ama duca haba noqoto laakiin qaadiciyaadba wuxuu kasoo noqonayaa kitaabkiisa mashaariq waana kitaab uu dee marar kala duwan soo naqliyo horean usoo sheegnaan filaya mashaariq اlanwaar baa la yidhaahaa waa kitaab dee kolley aad iyo aad u heer sareeya aad iyo aadna u mudan waana kitaab jaanib marka la eego luqa ahaan iyo duruqdan iyo alfaadaha iskhilaafkoodi iyo waxyaalahaas oo dhanba isagu dhigto wuxuu saddex kitaab waa bukhaari iyo muslim iyo muwaطa saddexdaa kitaab wixii alfaadee ku soo arooray ee u baahan tafsiir waa sida halkan baymakayno ayuu kuba sharxaa in asmaadoodana waa dhigtaayo haddii markaa magacyadoodana wixii dabdin u baahan waa mutalifkiiyo mukhtalifkoodii waa ku dabdiyaa haddii iskhilaaf meela jiraan oo waa kitaab balmashaariq lanwaabra kolley kitaab aad iyo aada u qiimo badan ee horta dabcadan u arkay ama taanayso laba mujalladoo roonroon buu ku madbacaysan yahay laakiin dee arrinkiisu waxa weeye wuxuu ku tartiibsan yahay tartiibtii nimankii makaaribada ahaa ana alif ba'dan aan naqaano sadeed abjadka ay u tartiibsantay iyo xuruufta si ay u kala horeeyeen waa mashaariqada tartiibtoodii makaaribadu dee way kala duwan yihiin oo kolley siinta iyo waxaa la arkaa shiinka iyo meelo dambe oo meelaha ilaamkiiyo mimkiyo kasoo horeeyaan oo tartiibta kala duwan oo dee kol kol halka tartiibtan aan baranay marka aan dhaqsaadee uhelayno isaga inaad mujaladka u laabantood garato bal mujaladkan wuxuu xuruufa mooyaane xuruftii ma tartiibsano xarafkii kelimadii addoon sida sida saalam oo kale waxaa la arkaa dee mujaladka dambuu imanayaayo xuruf dhan baa kaba horeynayso ama qaaf iyo fa iyo deelaam iyo way ka horeeyaan oo tartiibta bal matalan waa kitaabkaas baan leenahay mashaariq alanwaar oo kitaab ay dee aada u ammaaneen culimadu saddexdaa kitaabna weeye hadday tahay alfaadahoodii iyo hadday mu'talif iyo mukhtalifkoodii ay tahay wuxuu dabdinayaa kolley si fiicanna uba dabdiya mashaariq alanwaar ala saxiixda atar haddaba qaadiciyaad buu sheeku kaba soo noqona muxuu yihi waa kalaamka ugu fiican oo xagga marka la eego waa cibaaraadka eeg kifaar gafara allahu laha aslam saalam hala waa alfaadahan dee jinaasku kaba dhexeeyo oo kale iyo taas marka laakiin waxaan tan uga jeedaa weye wuxuu leeyahy lafdigani saalamtu idaa in lam tara minhu makruhan waxaa laga soo qaatay horta lafdiga ma uu ka soo jeeda haddii la yidhaha saalamtu ruuxa waan la heshiiyey weye wax dhib oo markaan xaggiisa kaba arago bal markaa waaba isagoo ugu ducaynayo uun haddii aanaan mufaacaladii asalkii lagaba dhigin wixii iyagu ay laba yimaadeen ama wax magacoodan waafaqsan inuu uguba ducaynayo macno uu yahay bimacnaa sallamaha wey aslam ilaahay waa badbaadiyey muxuu ka badbaadiyey marka qatli iyo asri iyo de waa kuwa iyagu ikhtiyaar iyo dawc markii horeba uba islaamay oo wuxuu leeyahy qatalahu llah haddaan idhahno macnaa qatalahu weeye maha mufacaladii tana waa taas oo kale oo saalamkan in sallama laba idha waxaa jirta imaam kale oo ay isla bilaad ahaayeen de waa waddanka maqaaribadan ujeedaa in yarna ka dambeeya oo la arkaaba inuu sheekh u ahaa kitaab buu leeyahay isagana magacan magac laga soo jeexday mashaariq اlanwaar maطaalic اlanwaar isagana sheekhu waxbuu kasoo naqnaqliyaa oo waynu soo aragno ibn qurqul baa la yidhaha waa ibrahim baa magaciisa la yidhah qurqul nasabkiisu kuma sugan yahay kitaabkuna kale waa kan un dee ayuu habkiisii waa saddexdii kitaab muwada iyo bukhaari iyo muslim de kolley kole duu isagii ka yar dambeeyo tiisiina waxyaalahu yar kordhinayaa jirta halkan markii uu qabanayey mataalic ulanwaarna waa madbacaysan bal imaka dabca aada u fiican baa qadar ay madbacayso matala wasaaradoodan waqfiga kutub kala duwan bay waqfiyaan waa nooc waqfiga saasoo kutubta malaha dadkana waa culimada meelaha joogtiyana waa ciddi ama meeshaa kule ama dadka dee shahaadaadkooda de kale lama sinaye de ninkii hadduu doctora ama magister haysa hadduu dirto way usoo raraano adigu bal taasi way jirtaa haddii de halkaa cid aad ku heshona kolkol waa waa kutubo had iyo goor aada uhayar sareeyo aada uqayima oo dee laga shaqeeyo dee xoolo badan laguma bixiyey way madbuceeyeen imka lix mujalad baa lagu madbuceeyey tooda balaxan cibaaradii baa markuu intii qaadiciyaadi uu yihi ayaa wuxuu raaciyaa wahada tasliimu wahudaaha ilaa an aslamat fasalimat min alqatl wasabya waa cibaarada saaxibu madaalic alanwaar waa madbacaysan lakin waxaan leeyahay haddaan taa la gaadhahaynba waa mutawafir ninkii doonayey waa isagoo majaana ayuu ku jiraa tareedada ama maktabata waqfiya taa kama helaysaan iyadoo lixda mujalad waa in dhib yaraan ruuxuna ku qaadan karo madaalic alanwaar waana iyadoo dee la taxqiijiyey oo malaa muddo lagaba shaqaynayo taas kii naftiisii baa ku jire tasliimka amba dee kan kasoo naqlina waa kaan la baxay une tasliimkan imika xadiidka kuma sugan ee ilaahay waa badbaadiyeedu waxa weeye iyagii way islaameen aslamat marka maxaa dhacay fasalimat min alqatli wasabi iyagina qatligii iyo sabigii ayay ka nabadgelinay isaguna tartiibtiisu waa tartiibta kitaabka hore reer mashaa maqaaribadiya wey waa nin reer maqriba isaguba waana in yaru isaga kaba dambeeye tartiibta xuruftu baa tartiibtaas lakin waa kutub muhiimaan leh bal waa intan xadiiska xdثna cbayd للh بن cmر الqwاririي ومحamed بن المsنى وبن بشhاr جamيعا عن بن مهدي qال qال بن المsنى xadثnي cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna شعبة عن أbي عمrان الjwني عن cبدالله وcبدالملك بن xبيب maanta halkii xmayd بن هilaal buu galay عن cبداللahi بن الصاmت عن أbي dri qال qاla lii رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahi baa igu yihi waana ti xadiidkiisii dheeraa kusoo maray iti qowmaka reerkaagii iyo tolkaa reer khifaar u tag abudarow faqul waxaad tidhaahaa ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi aslamu markaa hore de waa u ducaynaya walaa markan uu dib ugu celiyey markaa hore u yeedh buu yihi islaamnimada ugu yeedhe aslamu salamaha اllah wakifaaru gafara lah lah isku degaanina way hayn xdثna xadثna محamed بن المsنى وبن بشhاr qال xadثna أbو dاud qال xadثna شعبة في hada الاسناad و بhada الاسناad mعna ba wey xadثna محamed بن المsنى وبن بشhاr وسويد بن سعيد وبن أbي cمر qالوا xadثna cبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أbي هريرة محmedku waa ina sireen وxadثna عبayd اللh بن معاad qال xadثna أbي xadثna محamed بن المsنى قال xdثna cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna شعبة عن محمد بن زياد عن أbي هريرة ح وxdثnي محمد بن رافع qال xdثna شبابة qال xdثnي ورقا عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة ح وxdثna يحيى بن xبيب qال xdثna روح بن عباadة ح وxdثna محمد بن cبدالله بن نمyر وعبد بن حمyد عن أbي cاaصم كلاaهما wa abu caasim iyo rawx ibnu cubaata abu caasimkuna waa imaamkii daxaak bukhaarina sheekhadiisa waa kaga mid yahay toos gaba wariyo haddaba labadooda can ibni jurejin can abi zubayr can jaabir isagoon xadiidkii abu hurayra dee matigii iyo inoo dhamayn waayo xadiidkii hore aynu soo aragnay xadiid abu dar buu ahaaye ayuu riwaayo kale waa si aynaan inta badan arki jirin oo dee uu kala googoyn jire ayuu xadiid abu zubayr can jaabir iyo qolooyinkan kale ay jaabir kaba wariyeen macqil can abi zubayr can jaabir iyo ibnu juraj can abi zubayr can jaabir buu keenay waana laakiin isla mid labada xadiiثe وxadaثnii سلمة بن شhبيب qال xadaثna الxaسن بن أعyن qال xadaثna معqل عan أbي زبير عan jaaبirin kulhm qaala can النabiyi salى الlahu عalيه waslm hadda raggaa dhammaantood dhammaantood waxay yidhaaheen can الnabiyi salى الlahu عalيه slm manaa samictu iyo may odhane can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm haddaba markaa kulhm ee waxun baan isu geysanaynaa qolooyinkan xadiidka abu hureyre warinayay way kala dunaayeenoo acraj iyo moxamed ibnu ziyaad iyo ayaa abu hureyre kaba wariyey moxamed ibnu sirin iyo halkan kalena laba kalaan aragnayo abu zubayr labada kasii wariyey iyo bal markaan markaan eegno labada xadiid ee dadkaa warinayay un baan odhanaynaa kulahum labadoodna jaabir iyo dee abu hureyre ka kala warinaya haddaynaan saa odhan de waxay noqon layd maka hadday jaabir iyo abu hureyre unuu yihiin inuu dee tasneeye ayay meesha iman layda waxaan ka dhigaynaa un waa labadan xadiisu israaciyey inay isku laft yihiin buu isu raaciyey ruwaadan kala duwan ee labada saxaabi ka kala warinaya khaasatan abu hureyre ay tacadudeen halkan waa abu zubayrun iyada taas ayay dhammaantood xadiidka markay warinayeen inay saxaabiga sheegeen maxay yidhaaheen can jaabirin can nabiyi can abi hureyrata can inabiyi sala allahu alayh wasalam oo muxuu ihi qaala aslamu salamaha allah wakifaru gafara allahu laha وxadثnي xuseين بن xurayثi qال xadثna الفضل بن muسى عan khusaym بn عراki عan abيه عراk بn mالك عan abي هurayraةa أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qaala عراk بn malikna koley waa nin caabid ahaayo amaar bالmacruuf ahaayo horena aan usoo maray koley jaziiraan inaga dheerayn ayuu ku dhintay isagoo halkaa malaa lagusoo loo soo masaafuriyey nagaba dheerayn oo dahlak la ydhaho eritrea imaka kuba taala oo reer bani umaya ay dadka kusoo xidi jireen ayaa imaka laakiin waa eritrea taas buu kuba dhintay meel kulul oo rafaad badan ahayd عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل أسلموا sالمha الله وغفاr غفر الله لhا أmا iني waa زiyaad kan xadيiثkii maka waa xadيiث kale abu hureiro ziyaado leh rasuulka ilaahay baa le ama waa adaatu istiftaxa ama inii anigu lam aqulha baraaruga anigu tan maan odrhan anigu xaggayga un aslamu saalamaha allahu wakifaar kafara allahu laha kamaan odhan arrinta waa wada khabar walaakin qaalaha allahu caza wajal ilaahay baa yidhi subxaanahu watacaala oo anigu xaggayga ma aha waxaan tan kaba imi e waa waxyi o ilaahay baa yidhi aslamu saalamaha allah markaa wada khabar baan ka dhigaynaa duca ma noqonaysa dee kifaar kafara allahu laha reer kifaar ilahay waa u dembi dhaafta kuna ilaahay waa badbaadiye xadaثnي abu الطاhر qال xadaثna بن wهb عن الlayث عن عمrان بن أbي أناس عن xنظلة بن عaلي عن khفاfa بن ima الغفاriي qاaل qاala رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم khفاf بن ima xadiidkii dheera abu der baan kuba soo maray markii abu der uu tegey reerkoodii kala baray islaameen inuu imaamkoodii ahaa imaamkoodii tukinaya inuu ahaaba taas baynu soo maray marka muxuu yihi صaxaabigaasi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm fي salaatin rasuulka ilah salaad ku jira waa wakti dambe markaa waktiyada ahayn waa qunuut waa kole sanadii afraad iyo meelahaasun bay noqonaysaa ee markay bilaabantay intii ka dambeysay fي salaatin allahuma lcan bani laxyaana wricla wdakwana wcusayata casaw اllaha wrasuulah gifar gafara اllahu laha وaslam salamaha اllah koley qolooyinkan habaarkooduna dee salaad baynu kuba soo maray bani laxyaan waa reer iyagu kaba mida hudeyl kaba mid ah in ricli iyo dakwaan iyo cusayana reer bani sulaym bay kaba mid yihiin saddexdoodani laxyaan iyagu reer bani laxyaan qoladii saxaabada ahayd ee tobanka ahayd ee khubayb iyo qowm dee dadkii laba socday ama saxaabigii dee markaa caasim markaa dee xamiyu dabra ama dee ninkaa ay xawnka iyo ilaahay kuba ilaaliyey waa qowlka bu watay asxaab arajiic waa nimankii laayey weeye ricli iyo dakwaan iyo cusayana waa asxaabu bi'ri macuuna raggii qurada ahee toddobaatanka ahaa ninkii uu cadowgii ilaahay ahaayee dee waxa weeyaan camir uu u yeedhay ee intay iyagu ajiibeen hadda qoomkiisii oo diiday markaa iyagu laayey dadkii quraad ahaa weeyaan markaas baana rasuulka ilaahay dee qunuudkiisa ku habaari jiray muddo bal markaa muddo ku habaari jiray haddaba rasuulka ilahi muxuu ihi ilaahu reer bani laxyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo cusaye ilaahu lacnad casaw llah warasuula ilaah iyo rasuulkiisa ay caasiyeen marka maxlusheedku waa intane ducadiiba kuba bareehda taas isaga kifaar kafar allahu lahu macnaa reerahani way ka duwan yihin waa reer sharaf iyo qiimo badan leh wa aslam salamaha allah xadaثna yaحya بن yaحya وyaحya بن أyub وqtaybaة بن xujr وبن xujri qaala yaحya بن yaحya akhbarana وqaala الآkخaruna xadaثna ismaaعيil بn jaعfari عan cabdالlahi بn dinari anahu samca بna cmara yaqulu qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم markaa eg markii hore xadiid abu hurayran soo amarno xadiid jaabir iyo xadiid abu dar intaaba waan soo aragnay khufaaf ibnu yimana laba xadiid baa weliba abu hurayra laha khufaaf ibnu yimana waa taan kaba soo baxnay iminkana waa xadiid ibnu cumaro de waa axaadiid rasuulki ilaahay marar kala duwan lagaba maqlay rasuulki ilaahay baa yidhi qaal غفر غفر الله لها وأسلموا sالمha الله وcصyة caصت الله ورasuله reer cصyana waa magacoodii waxuba isna ilahay rasuulkiisi bay caasiyeen xadaثna waanata dee sababa waan sheegnay reer cusaya qolooyinkaa reer bani srayl iyo waxay sameeyeen de horena waati aan salaad ugu soo maray xadaثna بن المسنى qال xadaثna cabdالوهaabi qال xadaثna عubayd اللahi wayna cmr x وxadaثna cمر بن sawaadin qora أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة أسامة بن زيد الليثي weeye وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وأين كيسان كلهم عن نافع inta كلهم u leeyah عubayd اللahi بن عمر oo halkaas أسامة بن زaيد oo iyada tan ah iyo صالح بن kaysaan intaa weeye saddex intoodaasi can naaficin can ibni cumara naafic markii hore cabdillahi bn dinaar baa kaba warinayay imikana naafic baa xadiidkii kaba warinaya can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimili waa xadiidkii horeynu imika kaba soo baxnay mid laba mid ah wa fii xadiidi صaalixi wa usaamata xadiidka saalix iyo usaamo waxaa kuba sugnaa ana rasuul lahi ee uu kaba warinaya naafic hadda أن rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala dalika calى lmmbr isagoo mimber ku taagan buu rasuulka ilaahay xadiidka sheegay وxdثnي حجاaج بن شhاacر qال xdثna أbو dاd الطyاalسي qال xdثna حرب بن شhdاd عن يحyى qال xdثnي أbو سلمة يحyna أbو سلمة markii dhoweyna waan soo aynay يحyى بن أbي kaثير ba ka warinaya badana waan soo ararki jirnay koley sheekhan sheekh maxamed amin saaxiب الكوكب lوhaajna yaحyahan yaحya بن سacيid amansari buu kaba dhiga waxaa laga yaabaana inuu yaحyى بن أbي kaثير yahay xadaثnي abو سلمة qال xadaثnي بن cmر qاal samictu rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم yquul rasuulkii ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo waa mila xadiiثi haؤulaaءi can ibni cmra oo macnaha isagoo de yquul isagoo ku qowlaya yquul di imika mila kuma camal siinayno xadiidkii matigii ayuu ixaalaynaya haddaba xadiidkuna wuxuu la mid yahay qolooyinkaa hore xadiidka ibnu cumar kaba wariyeen ayaa xadiidkan abusalamana uu ibnu cumar ka wariyey la mid yahay bal markaa haddaan yaxyo eegno ama abusalamaba eegno wasaaqa waan u kaxeeyey mila xadiidi haaulaa'i can ibni cumar cibaaraad de aynu soo arki jirnay isagoo isticmaala xadiidka qoladaasi kaba wariya ibnu cumar buu kaxeeyo haddaan bal yaxyo kaba dhigno waa abusalama dee naafic ina cumar ba waxaa ka horeeyey ina cabdالlahi bnu dinaar kolleyna jamac meeshii ma jiro haddaan inaan kaba dhigin yaxya riwaayadiisan can abi salama can ibni cumar dee wuxuu la mid yahay qolooyinkan badnaay uu inoo soo tiriyey ee iyaguna naafic ka wariyey riwaayadoodii mid laba mida ayuu isaguna sheegay oo mila xadiidi hawlaahi can ibni cumara bal baabku waa baab dheere laakiin de waa fadaail un qeybtii intan ka gaari karaan yar wadaya inta waktiga inoogaba hadhay bab min fadaئل غفاr وأslm وجuhaynaةa وأshtac وmusaynaةa وhamiimi وdowsi وdayi wuxuu u baabaysan yahay reer غifaar iyo reer aslam iyo reer juhayna iyo ashtac iyo musayna iyo tamiim iyo dows iyo dayi fadaaئishoodii wax kaba mid ah kolley maanta intooda hore ayaan ku joogsan doonay axaadiisteeda غifaar iyo aslam iyo juhayna iyo ashtac iyo musayna bal tamiim iyo dows iyo dayi way inoo dambeyn doontaa kolley reer tamiimna dee qolooyinkana hore ayaa kaba sii mudan ee waa inoo socon doonaan marka waxaana weeye reerahani horta dee dhammaantood horta qolooyinkani waa reer mudar weeye marka la eego dee inta hore ilaa musaynabal markan ku iyo dee ilaa tamiim markan soo gaadho reer mudar haba ahaadeena markan eegno tamiim waxa kaba horeeya qabaa-il bay ahaayeen kolley laba yaqaaneen laakiin magac weyn aan lahayn oo magaca tamiim iyo dee marka la eego asad iyo khadafaan iyo ay leeyihiin iyo reer bani caamir iyo kuwaasi ay carab ku lahaayeen iyo sida loo dee haybeysan jiray aan loogaba haybeysan bal dee barhkood ay xaqiri jireen oo waan arki doonaa hadalka aqrac ibnu xaabis oo reer tamiimi waa casharkan kaa waan ka joogsan doonaayo waayo si aanu cashar kusii dheeraan de ha dheeraadeen laakiin de waktigaa laga yaabaa in aanu igu simin haddii ala idhaaha laakiin bal waa cashar baabkunbuu kuga sugaye isagoo uu aqarca ku odhanayo rasuulkii ilaahay waxa ku raacay uu nimankii xujaajta xadi jiray iyo taasna waa de ujeedada niman aan qiimo lahayno sharaf iyo magacba lahayno arrintooda ay tahay inay meelaha dadka dariiqada ufadhiistaan iyo inay xujaajta xadaanu kuwa weeye dad haysani kumay raacin buu leeyahay haddaba waxaan leenahay laakiin markay dadkani xaaladoodu taa haba ahaatee ay islaamkii u degdegeen ay u sabqeen ay dadkii kale ka wada horreeyeen iyadoon lala dagaalamin ayaa maxay muuteen sharaf iyo fakri qolooyinkii ay isla weynaa ama la weyneyn jiray ay aad iyo aad ugaba mutaane ama adee islaamkoodu dambeeyey lala dagaalamay islaamkoodu dambeeyey waana saa mithaalka horen sooba sheegnay ee bilaal iyo dadkii amsaashiisa ahaa ee islaamkii uba sabqay sharaftii iyo magac iyo fadliga ay yeesheen ee dadkii saadadooda ahaa ee iyagii islaamkoodu dambeeyey ay ka fadli bateen taasoo kale weeyo islaamkiibaa ay magac iyo sharaf iyo fakri aanay kuwii kala gaadhahayne markaa hore la weyneyn jiray ay kuba muteen waana ta axaadiis ay nooguba imanaysa wuxuu hi markaa muslim xadaثnي زhير بن حرب markaa kole adaan intaa yar nidhi alfaadun baan yar ilaashanayna xadaثnي زhير بن حرب qال xadaثna يزيد وهو بن هاrون qال أخبرnا أbو مالك الأشجعي waa nin taaبiciya hore aynu usoo maray kitaabka bilowyadiisiina سacد بن الdاrق laga idha عن موسى بن طلحة isaguna waa taaبici karaynu soo aragnay oo de aabihiina waa صحaabigii jليilkahaa أحد الcaشhرة بn عubayd الله عن أbي أyuba wa أbو أyuب الأنصاrي waxa weeye صaxaabigii jaliilka rasuulka ilaahina kuba degay qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam alansaar ansaar iyo wa musaynatu reer musayna waa haweeney magaceed baa la idhaha dee reerka ayaa la baxay magacan haweene wa juhaynatu iyo reer juhayna iyo wakifaaru iyo wa ashtac waa qolooyinkaas iyo waman kaana cidii ahatay min bani cabdillaahi maha qadafaan oo dhan waa reerkan reer bani cabdillahi la yidhah walaa reer dee intoodii kale kaba horeeyo waxay idhaahaan halkan sheekhu qaadiciad kaba soo naqlinaya dee rasuulka ilaahay waa magac bixintiisi iyo magacadii saynu soo marnay aan fiicnay inuu bedelaye reerkan waxaa la odhan jiray banu cabdilcuza oo qadafaan bay kaba mid ahaayeen rasuulka ilaahay baa banu cabdillahi ku magacaabina cabdilcuza waa dee taasna wax loo tiiriyeyba weeye carabba deeta waxay ku magacaabi jirtay bani muxawala oo kuwii magacooda la bedelay ayay odhan jireenoo markii dambey bani muxawala yidhaaheenoo waa litaxwiili ismi abihim aabahooda oo cabdulcize ahaa markii de cabdullaahi rasuulka ilaahi uga bixiyeen haddaba qolooyinkaas iyo reer bani cabdilamaha kadafaan oo dhan waa jiribkaas mawaaliya waa aniga mawaalideyda waa dadka i nusreeyey i raacay dee xaqaas iyagu mutay bal matalan taasoo mawaaliya dee waa naasiru almuqtasina bi way duunadaas dadka kale duunkooda oo macnaa dadka kale duunkood iyo sokodood bay aniga kuwaasi ay yihiin ansaartayda iyo kuwa aniga ii nusreeye ii hiiriye iraacay ee markaa mudanayana ana wilaayadayda wallahu ilahiy warasuulu rasuulkiisuna mowlaahum mowlahooda wey ilaah baa dee weligooda ilaah baa kafaalo qaadatay iyaga iyo masaalixdoodii uma baahna cid kale ay ku tiirsadaan iyo cid kaleo loo tiiriyo ilahiyo rasuulkiisa ayaa mawaalidooda iyagana xadaثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna sufyaan wthawri عan sacd بn ibrahim عan cabdالرaحman بn hurmuza alأcraج عan abi hurayraةa qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم quraysh واlanصاar wamuزaynaة wajuhaynaة وaslm wakifaar waashtac mawaaliya wa aniga mawaalidayda oo laysa lahum mowla dun الlahi warasuulh cid kale oo mowlo ah arrinkooda tawaliyayo oo kafaalo qaadanayo dee ay kuba tiirsan yihin ay u tiirsanayaan ee u nusreynayo dee ilaah iyo dee rasuulkiisa ahayni ma jiro adugu waa fadli reerahani leeyihin xadaثna cubayduلlahi bn mucaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbat can sacd bn ibrahima bihada اlisnaadi mila gayra ana fi اlxadiiثi xadiidkiisa waxa kuba sugnaa de waa sacd ibn ibraahim markii horeba uu inooga sugnaa sufyaan thawri baa ka warinayay imika shucba kaba warinaya xadiidkan shucbe isaga waxaa kuba sugan qaala sacdun sacd baa yihi waa riwaayada shucbe sacd baa wuxuu yihi fii bacdi hada waa reeraha barhkood oo malaha barhkood baanu dabdin markaa barhkood markuu sheegayuu yihi fii maa aclam san ogahay waa shaki ahaan waa san u malaynaya amaan ogahay rasuulka ilaahi baa saa yihi waa xadiidkii uu soo naqlinayay ee waa reeraha qaarkood xadaثna mحamed بن المصنى ومحamed بن بشhاr qال بن المصنى xadaثna mحamed بن جaعفr قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة يعد برير جهينة كوابنا أو أمسى جهينة وهلك ومن كان بدل كيدا ومزينة وجهينة خير way ka khayr badayin ilaahay agtii min bani tamiimin reeraha dee marka hore magaca weyn lahaa sharafta weyn iyaga agtooda kuma lahaa ee dee markaas iyaga ka khayr badan waa ilaahay agtii wa bani caamirin walxaliifeyn iyo labadii isbahaysan jiray asadin waa kadafaan waa asad ibnu khusayma weya asadada carabeed malaa dhowre waa asad ibnu khusayma waa cukashat ibnu muxsan iyo bal asadkoodii weeye asad ibnu khusayma waa arday adigu kolley waa reerkeena adigu waa mudarun isagu kolley iyo kadafaan kadafaanna dee kolley waa reer isna aada iyo aada uba ballaarhnaa kaas weeye kadafaan bal labadaa xariifeyn way ayaa la isku oran jiray qabla alislaam way isbahaysan jireen haddaba labadaa iyo reerkan reer bani caamir ibnu sacsaca la yidhaho reer hawaazin bay kaba mid ahaayeen waana nimankii dee ninkii laayey asxaab bicri macuuna qaa'idkoodaasa nimankii uu kaba dhashay weeyaano hawaazin bay kaba mid yihiin reer bani tamina waa reerkaa isaguna reer aada u ballaarhan ha kolley dikrina inooguma dambeeyo ilahay agtiisa dee islaamka way uga wada horreeyeen waana qabaa'il la weyney jira kuwan kuwana la xaqiri jiray ama aan magac saasa lahayn iyagaa ilahay agtiisa kagaba khayr badan xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna المغيرة عن الحزاmي عن أbي الزiناaد عن الأعرج عن أbي هريرaةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وxdثna cمر الناqد وxسن الحلواني وعبد بن حمaيد qال عبد أخبرني وqال الآkخران xdثna يعقوب بن إبراهيم بن سعد معنى mina wxuu yhi أخبرnي يعقوب labana xdثna xdثna أbي عن صالح عن الأعرج qال qال أbو هريرaةa qاla rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa yihi wاladii nafsu mحamadi biyadi laغifaaru وaslamu wamuzaynatu waman kana min juhaynata aw qaala juhaynatu waman kana min muzayna waana lakiin macnu waa mid keliya khayru cinda اllahi ywma اlqiyaamati ilaahay agtiisa iyaga maalinta qiyaamaha kaga khayr badan min asadin wadayin wakadafaan reeraha dee magaca weyn lahaa way ka khayr badan yihiin bada taas wey asad iyo day iyo kadafaanba xdثnي زهير بن حرب ويعقوب الdورقي قال xdثna إسماعيل يعن يعن بن علية قال xdثna أيوب عن محمد عن أbي هريرة qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi أصلم وغفاar وشhayء min muزaynة شhayء min muزaynata iyo wajuhayna malaa iyagaan siraacsaneyn aw shay-un min juhaynata wamuzayna lakin waa isla mid waa kala horreysin iyo kala dambaysin khayrun cinda allahi qaala wuxuu yihi waa abu hureyra axsibuhu qaala ma de waa kolle cidda kaba warreysay riwaayadii horeba imika shaki noogmuu jirin acaraje yowma qaala wuxuu yihi axsibuhu qaala yowma alqiyaamati khayrun cinda allahi horta way kuma sugantahe lakiin waxaan filaya inuu yihi maalinta qiyaamaha fadligaa aada u muuqanaya markaas min asadi wakadafana reer asad iyo reer kadafan iyo wa hawaazina reer bani camir ba hawaazinka kaba mid ah iyo wa tamiimin xadثna abubakr bn abi shaybata qala xadثna gundar can shucbata وxadثna mحamed بn المصنى وبن bashاar qala xadثna mحamed بn jacfari qala xadثna شhucbat عan mحamed بn abi yacquba qala samictu cabdالرaحman بn abi bakrata yuxadiث can abih an اأqrca بن xاabسi أqرع iبن xاabس baa jaa yimi ilىa rasuuli الlahi صلى الlaهu عليه وsلم faqaala wuxuu yihi أqرع waa nin reer tamiima inamaa baayacaka waxa kula mubaayacooday adigan xadiidkii gaadhayba ku jooja sl markii hore siraq xajiija xajiijka kuwii xadi jire min aslama wakifaari wamusayn waa reerahaas nimankii tuugada ahaaye xujaajta xadi jireen ninkaa soo xajay ayaan ama dee ha ku xajayn intay dariiqa soo maraya ama dee markay yimaadaan mawsimka halkaa ayaa ku raacay taas buu yihi markaasuu yihi oo kuwaasaa ku raacay waaxsib waxaan malaynaya juhaynata inuu juhaynada kuba daray muxamedin aladii shaka moxamed ibn abi yacquub baana kii shakiga imika xaggiisa ka dhacay a faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu arayta bal ka waran aqca buu ku odhanaya in kaana aslamu wakifaru wamusaynatu waaxsibu juhaynata juhaynatu wajuhaynatu khayra min bani tamiimi wabani caamirin waasadi wakadafan wareerihii waaweynaa qolooyinka hadday kaba khayrka badanyihin de markii dambena ragga dadka horoo dhami way islaamkoodii way iskaga sugnaadeen reer asad duleexato markii rasuulka ilaahi wafaaday duleexato طلحة بن خويلد الأسد oo nebidnimo sheegtay raaceen oo reer tami naagtii sajaac ee iyadna nebidnimada sheeganaysay raaceen oo dadkan iyo waxyaalahaas aabay markaa damba muuro muuqdo kala mudnaantoodii hadday kama khayrba ka waran buu leeyahay hadday qolooyinka aad tirisay khayra min bani tamiimi wa bani caamirin waasadi wakadafaan akhaabu khasiru qolooyinkaasi ma hungoobeen oo ma khasaareen hadday dadkaasi ka khayr bantaadaan nima khasaarey ma yihin فqال وu نaم haaw way khasaareen hadday ka khayr bataanma qolooyinkaasi qaal wuxuu uhi فوالdي نفسيi بyadي إنaهم لأkhyر minهم iyagaa ka khayr badan buu rasuulka ilaahay yihi kole halkan لأkhyaru نusqooyinka kitaabka o dhan san baa dhacday buu sheekhu leeyahay waa luqa yar buu ihi axaadiisa kusoo noqnoqoto horeynu ashriboba ugu soo maray halkii asharudii ayaynu kuma soo maray sheekuna wa leey nimankan culimadan luqada carbeed way inkiraan luqadan be waxay leeyihin khayrun wa sharun baa lagu kaaftoomay oo iyadun baa lalaba imanaya akhyar iyo ashar lama odhanayo sheekh hadal buu raaciyey walaa yuqbalu inkaaruhum nimankaa culimada luqadu hadday tan inkireen lama aqbalayuu leeyahay inkaarkoodaasoo fa hiya luqatu qaliilat اlisticmaal waa luqatan axaadiida kutib uu leeyahay waa luqa isticmaalkeedu baa yare laakiin asalkiina iyada ah oo afcalu tafdiilina arabkii asalkii iyadii baaba ah ee tan kale kaaftoon ha noqotay lakin waa luqa jirtee way yar tahay wagaaliba agnaahum khayr wa shar can qowlihim hada akhyar waashar malik uma jeedo alfiyadiisa markaas balde tafdiilkuna waa sabqigoodii islaamnimaan leenahay say raggan ugaa muteen dadkan kale walaysa fii xadiidi ibni abi shaybata in abi shaybe xadiidkiisa kumay sugnayn muxamedu aladii shaka xadaanii haarun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cabdsamadi qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii sayidu bani tamiimi moxamed ibni cabdillahi bni abi caqub adabiyu bihada isnaadi milah wuxuu leeyahy shucba ninkii reer bani tamiimba sayidkooda ahaa moxamed ibnu cabdillaahi ayaa tan habeen damban yar bal wixii tacali qaan yar qaban doonaa intan kan waayo caashirka imika dabayaqa xadiidkana duruqdiisu baan ku joogsanaya mithra wa qaala wajuhaynatu walam yaqul axsibu isagana shaki riwaayadiisa kumay sugnayn xadaثna نصر بن علي الجهضمي قال xadaثna abي qال xadaثna شhuعبة عن أbي بشhri عن cabدالرحمن بن أbي بكرة عن أbيه عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال أسلم وغفاr ومزaynة وجuhayنة خyر min بني تmيم وبني cاmr iyo والxريفyن بني أسد وغضفاn xadaثna محamed بن المثنى وهاrون بن cabdاللahi qال xadaثna cabdالصmد وxadaثnii cمr الناqd qال xadaثna شhباaبة بن صwاr qال xadaثna شhuعبة عن أbي بشhri بhda الاسناad أbي بشhr و جعفر xadaثna aبوبكر بن أbي شhيبة وأbو كرyب ولفظ لأbي بكر qال xadaثna وkيع عن سفyاn عن cabdالملك بن عمyr عن cabdالرحمن بن أbي بكرة عن أbيه qاaل qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahy baa wuxuu yihi waana xadiidka abubakrata weli inoo socda ara'aytum in kana juhaynatu bal ka warama juhayna iyo waaslamu wakifaaru khayra min bani tamiimi wa bani cabdillaahi bni kadafana wa caamir bni sacsacata wamada bihaa sababta rasuulka ilaahay dhawaaqiisu sare uguma qaaday faqaaluu yaa rasuula allahi hadday nimankaasba raggan ka khayr bateen faqad khaabuu khasiruu qolooyinkii dee magaca lahaa way hungoobeen oo way khasaareen qaala fainahum khayrun iyaga ka khayr badan وفي رواية أbي كرyب أرأyتم إن kاna جuhaynة ومزaynة وأصلم وغفاaر والله سبحانه وتعالى أعلم سبحاaنك اللهم بحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك